Nu lyssnar vi på program på somaliska.
dhegaystayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow halkani waa raadiyo riyo wada shaqaynta ururada kala duwan waxaa kala xidhi doontaan mawjadda dherarkeedu yahay f m sagaashan iyo sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti iyo axad ah waxaa wada shaqayn gooniya yeelan doona ururada ama jaaliyadaha ku nool magaaladan obsaalo oo ku kala hadli doona ama ku soo tabin doona luqado kala duwan sagaal luuqadood oo kala duwan oo ka mid ah luuqadda soomaaliga waxaad kala socon doontaan mawjadda dherarkeedu ee f m sagaashan iyo sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti saacaddu markay tahay lixda galabnimo ilaa sideedda fiidnimo maalinta axadda ah shanta galabnimo ilaa sideed fiidnimo waxaan ku soo tobin doonaa luuqadda soomaaliga saacaddu markay tahay maalin walba oo axad ah lixda maqribnimo ilaa iyo lixda iyo barka lixda maqribnimo ilaa lixda barka waxaana ka soo tabin doonaa wararkii ugu dambeeyey heeso iyo waxyaabo kaloo qiimo leh ku soo dhowaada waxaana kala soo xidhiirtaan wixii faahfaahin ah taleefonka nambarkiisa uu yahay lixdan iyo sagaal afartan iyo shan siddeetan
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkaanagi af soomaaliga oo maalin kastoo axada saacaddu markay tahay lixda ilaa lix iyo barka ka baxa radio rio international ee magaaladan ubsaala barnaamijkaanagu wuxuu ka koobnaan doonaa warar ku saabsan c u ubsaala iyo wadankani sweden waxaana ugu horeyn doonaa wararka ku saabsan c u saddexiyo labaatankii oktoobar waxaa c u guddoomiyahooda uu la yeeshay saddex shirkadood oo ka qeyb qaadan doona barnaamijka isdhexgalka ee loo yaqaano integration project obsala vision fotocentreti afarlaaatanki oktoobarna waxaa c u ku lahaa mashruuca dadka waayeelka loogu talagalay barashada kombyuutarka shan iyo labaatanki oktoobarna waxaa iyana c u yimid laba qoys oo raba in lagu matanayo dadka wadankani ku cusub shan iyo labaatanki oktoobarna waxaa goodsunda ka jiray shir ay yeesheen mashruuca dadka waayeelka ah lix iyo labaatanki oktoobarna waxaa iyana isku mataaninaya afar qoys oo swidish ah oo lagu mataaninaya dadka cusub lix iyo labaatanki oktoobarna waxaa iyana maalmaha khamiisaha ka jira kulan ay dadka wadankan ku cusub luuqada ay ku bartaan oo loo yaqaano samtol lixlabaatanka oktoobarna iyana waxaa jiray shir loo yaqaano leog oo ah shir wadashaqeyn ka dhexeysa ururada aan dawliga ahayn iyo upsala commuun oo waxaa kooxda loo yaqaano representative homes group ayaa kulmayey toddobiy labaatanka oktoobarna iyana waxaa ka jiray c u barashada kombyuutarka oo lagu talagay dadka wadankani ku cusub toddobiy labaatanka oktoobar iyana waxaa shiyu siyu laisku mataaninayay laba qof laba qoys oo ah qoys iswiidishahayo qoys wadankani ku cusub haddana waa warar ku saabsan ubsola waxaa iyana kumuunku uu sii wadayaa mashruucii loogu talagalay oo ah mashruucaasina wuxuu yahay winter cyclistan oo ah xilliga winterka inay dadka isticmaalaan baiskiilka waxaana sanadkani loogu talagalay gaar ahaan ardayda degan magaaladani ubsala qiimeyn la sameeyey waxaa la ogaaday in dad badani ay rabaan inay kasii qeyb galaan ama ay sii wataan waditaanka baiskiilka ama isticmaalka baaskiilka waxaana hadda la kordhiyey xilligii laisdiiwaangelin lahaa oo waxaa laga dhigay ilaa kow iyo soddonka oktoobar qof ka qaybgalaya waa inuu noqdaa qof sideed iyo toban jira degan magaaladan upsala rabana inuu baaskiil wato ugu yaraan saddex kilomitir saddex jeer asbuuciiba waxauna bilaabmayaa mashruucaasi kowda disembar wuxuuna soconaya ilaa kow iyo soddonka maash barnaamijkaasina ama safaradaasina waxaa rajisgaranaya app ama waxaa lagu rajisgaranayaa daatada dadka ka qaybgalayaashana iyagana waxay kasoo jawaabi doonaan su-aalo la weydiinayo waxaana arrintaasi laga soo wariyay obsala common dad fara badan oo waayeelka ah ayaa hadda waxay ka dambeeya guryahooda lagu booqan doonaa waxaa jira tiam ka kooban dhowr qof oo kale ah liin sangreen matias holm yoakim blasges alvares oo micnaha waa koox isugu jirta dhakhtar iyo dad nerses ah waxayna ku booqanayaan dadka waayeelka ah guryahooda oo ay ku dabiibi doonaan oo ay siinayaan waxyaabaha ay u baahan yihiin xagga caafimaadka waxaana dhakhtarkaas u wareega waa ka kooban yahay saddex gaadhi oo waxaa ka mid ah dadkaasi hal dhakhtar iyo dad nerses ah waxaa iyana la kordhiyey lacagtii ay dadka beeralayda ah lagaga gadi jiray caanaha waxaana la wareystay ninkan beeralayda ee la yidhaahdo ellen toshtinsom oo degan ostan og oo ah meel ka baxsan osterby brook marka way wanaagsan tahay buu yidhi in lacagtii la kordhiyey laakiin hadda lacagtana loo kordhiyey waa lacag ilaa soddon sano lasoo dhaafay iibkaasina looga iibsan jiray waana lacag dhan saddex kuroon iyo lixdan iyo sagaal oore way fiinaan lahayd buu yidhi in afar kuroon laga dhigo waxaana la loo kordhiyey dadka beeraleyda ah waxaana kaga gadanaysa ama literka ama halka kiilo caana ah shirkada loo yaqaano arla oo waa shirkada caanaha soo saarta markii laakiin la barbardhigo labada kun iyo shan iyo tobanka ilaa labada kun iyo lix tobanka macnaheedu waxa weeyaan waxaa ku kordhay hal kroon xilligaasina waxa waa xilligii ugu xumaa dadka beeraleyda oo beeraley fara badan ayaa beerahoodii ka tegay way fiicnaan lahayd buu yidhi in kordhitaanka loo kordhiyey lacagta ay noqoto mid soo soco mid sii socota si dadka beeralayda ah ay maalgelin ugu sameeyaan wax soo saarkooda dhinaca caanaha ah stranhel waa wasiirka caymiska waxay tiri waxaa la kordhinaya ama dowladda rabta inay kordhiso xilliga qofku uu howlgab ama benshin uu noqonayo sanadka uu qofku ku noqon karo ama ku dalban karo waxa weeyaan waa lixdan iyo kow dowladduna waxay damacsan tahay ilaa inay ka dhigto lixdan iyo labo xisbiyada kalena waxay rabaan inay ka dhigaan lixdan iyo saddex waxaana maanta qofku uu shaqadiisa sii wadan karaa ilaa uu ka gaaro lixdan iyo toddoba sano laakiin dowladdu waxay rabtaa in taasi ay ku darto laba sano kale oo qofku shaqadiisa uu sii haysan karo ilaa lixdan iyo sagaal jir dowladdu waxay iyana kordhisay ama wadanka sweden in afar sano soo socoto ay laba jibaarto lacagtii ay siin jirtay wadanka soomaaliya awal waxay siin jirtay saddex boqol oo milyan haddana waxaa laga dhigay lix boqol oo milyan sanadkiiba soomaaliya waa wadan fakhri ah oo dhibaatooyin fara badan soo maray oo waxaa ka jirta nabadgelyo daro oo hadda tii ugu dambeysay afariy tobanka oktoobar waxaa ka dhacay shil weyn qarax weyn oo dad fara badani ay ku dhinteen laakiin sanadkii lasoo dhaafay waxaa dhacay ama waxaa la sameeyey tallaabooyin wax ku ool ah ay ka mid tahay iyada oo la doortay ama si dadban loo doortay baarlamaan waxaa kaloo iyagana la kordhiyey dadkii matalayay ama haweenkii matalayay baarlamaanka ama xubnihii baarlamaanka dumarka ay ku lahaayeen ayaa iyadana la kordhiyey waxaa kaloo iyadana february labada kun toddobadii la doortay madaxweyne marka waa wadan mar walba si joogta ah ay abaarta iyo musiibooyinka dabiiciga ah ee mar walba ay ku dhacdo weeyaan sidaas darteedna waa muhiimad in wadankaasi xooluhu uu leeyahay iyana si wanaagsan loo isticmaalo xoolahaasi iyo dhinaca kalluunka iyo xoolaha ayaa laga wadaya dhinaca beeraha iyo wax soo saarka wadanka resursigu uu leeyahay iyo waxuu qanigu ku yahay in si sida ugu habboon loo isticmaalo si ay dadka ay isugu filaadaan oo ay noloshooda ay isku caawiyaan sidaasina waxaa tiri isabella lovein oo ah waa wasiirka horumarinta iyo kobaca arrintaasina waxaa laga soo wariyey statscool
dhaqashadaadu tahay dumar dhemanbaadu tahay qoro dhehashadaadu tahay roob dharaar nooladaahu ado dhayaca shagan lagu dayo dhaqashadaadu tahay dumar dhemanbaadu tahay qoro dhehashadaadu tahay roob dharaar nooladaahu ado dayaca shagan lagu dayo waxaad tahay dhulkeennii mid haaweyn dhammaantood bilga iyo asluub dheer naxariista lagu dhalay waxaad tahay dhulkeennii mid haaweyn dhammaantood bilga iyo asluub dheer naxariista lagu dhalay adoo idhaxaroogo adoo adoogo idhowwadoogo dhaxaniga dogsiyo dhabta dhabta dhabtaygu hayaa wacan dhabtaygu hayaa wacan adoo idhaxaroogo adoo adoo idhowadoogo dhaxaniga dogseeyo dhabta dhabta dhabtaygu hayaa wacan dhabtaygu hayaa wacan dhammaysbaadu tahay muhumu curub dhammanaa tahay waxaa tahay qof dhowrsoon inta dhegohoteydan afka wadka dhowrtaan dhammaysbaadu tahay muhumu curub dhammanaa tahay waxaa tahay qof dhowrsoon inta dhegohoteydan afka wadka dhowrtaan marnaba ka dheraan karaa adoo qalbigii dhexdegay miyankubaa dhibi karaa miyankaa dhici karaa marnaba kaa dheraan karaa adoo qalbigii dhexdegay miyankubaa dhibi karaa adoo idhaxaroogo adoo adoogo idhowadoogo dhaxaniga dogseeyo
qalbiguu haya wacan adoo idhaxaroogo adoo adoo idhowadoogo dhaxaniga dogseeyo dhabta dhabta dhabtaygu haya wacan dhabtaygu haya wacan adoo idhaxaroogo adoo adoo idhowadoogo dhaxaniga dogseeyo dhabta dhabta dhaftaygu haya wacan dhaftaygu haya wacan dhaftaygu haya wacan dhaftaygu haya wacan dhaftaygu haya wacan
ammaani dhammaan yarteeyu dhammayd walee bixyaray dhabtee cashaqadaagu igu dheere ammaani dhammaan yarteeyu dhammayd walee bixyaray dhabtee cashaqadaagu igu dheere dhayaha aragga kudhaygagawo hooy dhirtoo baxla ka dhigan tahay dhayaha aragga kudhaygagawo hooy dhirtoo baxla ka dhigan tahay udhagaagada udhaga wacno udhaga nugune udhowsoone udhagaagada udhaga wacno udhaga nugune udhowsoone yartaan dhowrayey dhalinta gabdhahow dhawaanahan kacay qalbigan dhufatay allowidhe yirtaan dhowrayay dalinta gabdhahow dhawaana hankacay qalbigan dhufataya loo weydhaaf dabiicad dhabiyo midab dhalagoon isdhalaan rooginiyo indhahadhayda dabiicad dhabiyo midab dhalagoon isdhalaan rooginiyo indhahadhayda hoy dhegagada u dhaga wacno u dhaga lugule u dhowrsoone hoy dhegagada u dhaga wacno u dhaga lugule u dhowrsoone danbarsame ku jiibsaday dalsan waa dhulkiini dagaalka oo barwaaqa ah oo diriirka roobkiyo dambarsame ku jiibsaday Ah, dambarsame same ku jiibsaday oo dacalka adeegtaba dhulka daaqi qariyow dogii guyaadiyo siman tahay dareemadu siman tahay dareemadu oo oo oo oo dacalka adeegtaba dhulka daaqi qariyo dogii guyaadiyo siman tahay dareemadu siman tahay dareemadu oo dalawa geeliyo duunyadu irmaanto deganaansha iyo naba deegaanka lagu yaal oo dalawa geeliyo duunyadu irmaanto deganaansha iyo nabad deegaanka lagu yaal deemada sidooda adiguna ideeqido ishaado jiraysa ku dabacdi laabtuna laabtuna deymada deymada sidooda adiguna aniga ideeqde ishaado jiraysa eh, ku dabacdi laabtuna laabtuna waan ku doortay dejiyaa isou raac aygu eegin deebte ayaxooy yurube geyo xilka abudo waan waan ku doortay dejiyaa isou raac aygu eegin deebte yurube ayaxooy geyo xilka abudo
Production by Surrender Studio Kikika Ethiopia.
ili ugugiidaay oo damasha geedaha dusha ubaxi buuxusame dusha ubaxi buuxusame geedaha dusha ubaxi buuxusamey dusha ubaxi buuxusamey oo gacalka buuraha iyo dooxyadeenaba dhibicii darooriyo biyihii durdurayaan biyihii durdurayaan dhegaystayaal barnaamijkaanaga intaas ayuu naga dhan yahay sidaas iyo nabadgeliyo oo gacalka buuraha iyo dooxyadeenaba dhibicii darooriyo biyihii durdurayaan biyihii biyihii durdurayaan oo awrka dobiyo baaraas waga dananiyo dayrada horanaysa jiibtay sodonteen oorka doobiyo waras waras waga dananiyo daylada horanaysa jiibtay sadonteen daymada sidooda adiguna iteeqido naftaa dojinaysa ku dabaxilaabtuna